sabti waxaan iskugu imaanay regional cancer center gaarisa county waxaanan u imaanay inaan ka qayb qaadanno amaan shahayd ka ahaano sidii ay hay-adda iri loo yaqaano regional intrahealth initiative africa qaybta ka qaateen doorka ka qaadanahayaan kansa inay wacyigeliyaan ay wakhtigu hor leeyahayna ay ka qayb dadka ka hortagaan ay wacyigeliyaan ayaan halkan ugu imaanay subaxan runtii waana ku faraxsannahay siday shaqo u wadaan shaqadana aaminsanahay inay socon doonto saddex beri oo maanta sabti ay bilaabatay ilaa isniinta ku eg tahay waxaan baaq ugu dirlay reer gaaris cudurkan kansa waa cudur jiro cudur dilaa waaye oo maantadan u kala ahayn dadka baadiyaha dadka miiga joogo amin dadka miiga jooga dadka magaalada jooga u kala ahayn waxaan ka codsan lahay dadweynaha inay usoo baxaan cudurkan ay ka cabsoonin oy sugin inuu uu gaaro stage two iyo tree iyo four meel wax laga qaban karin inuusan gaarin waan ogsoonaha waa cudurkan waa cudur dilaa'i oona daawadiisa iyo nadaabkiisa iyo habraaciisana qaali ay tahay dadka dhan ku dhowaani karin waxaan baaq ugu dilay reergaaris inay soo bannaan baxaan runtii ay ay noqdaan mid ay ku dhiirigeliyaan cudurkan inuu jiro uu dilhayo oo maantana aaminsanayo inuu aids uu ka daran yahay horaan aids la dhihi jiray hadda laakiin kansa ayaa ayaa noqotay qofkii dilaayo oo dhahayo hataa hadduu lagu arko meel laga soo noqonaya ma qabo qofkana iska daaya ha dhintay camal oo kale la dhahayo waxaan baaq u dir lahay si degdeg ah inay dadka usoo baxaan wakhtiga uu horleeyahayna laga hortago runtii waxaan waxaan midda labaad aan u mahad celinaya gaarisa county uu hogaaminayo excellence nadiif jaamac in uu mashruucan ama daawadooyinta daawada kansarka gaarisa uu qayb ka qaadanhayo intii la heli karo awooddiisa ay ay tahana ay uu ku bixinhayo oo daawooyinkeeda iyo shaqadeeda iyo ilaan maalin kastaba waajan kansa waxaa lagu daaway lixdan qof wiig kastaba within shanta beri gudaheeda lixdan qof oo kansa qabto la daaweynaya micnaheeda waxaa waye markaa dowladda gaarisa county inay qayb weyn ka qaatay qaybta caafimaadka uu wasiirka nadiir osana hogaaminhayo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta waxaa ka socotaa baaritaan ku saabsan cudurka kansarka khaasatan haweenka naasaha iyo qaybta hoosa ee makaanka ama ilmagaleenka aynoo keeneen walaalahayn hay-adda rihi ayagoo la kaashanahaya dowladda countiga iyo hay-ada kale saad ogsoon tihiin reergaaris haddaan ahay cudurkan kansa aad buu saameyn u leeyahay wuu batay wuu faafay waxaana loogu hortagi karaa inay baaritaanka la sameeyo cudurkan intuu jirka saameyn ku yeelanin ayaa badbaado loo heli karaa markan bilcaanta iyo dadweynaha waxaan ka cabanaynaa waxaan ku boorinaynaa in la imaado screening lagu sameeyo cudurkan dadkoo dhan da'yarta habeenka duqayda aad buu ugu faafaa waxaa la sheegaa isbuuci shan ilaa toban ruux ayaa laga helaa waana cudur dilaa wuxuuna daawo leeyahay cudurka intuu yar yahay cudurkan stages kala qabaa stage one ilaa iyo stage four stage one intuu gaarin ama stage twoga wax waa looga qaban karaa marba haddii lagu sheego cudurkan u faafa ama indiya lagu geeyo ama turki lagu geeyo wax uu ku qaban kara ma laha dhaqaale ay xoolaan baa iska dhammayni markan haddii aad iska dareento khaasatan bilcaamaha waa inay keenaan waxaa caafimaadkana sidiisaba wax laga xishooda maaha cudurkan naasuhu geli karaa ilaa iyo meel kastuu geli karaa bilcaanta waxaan u sheegaynaa gabdho takhsuusay ayaa joogaan oo baarahayaan inay keenaan